warqad ka soo baxday xafiiska wasiirka wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha galmudug cabdiwahaab sheekh abukar oo uu wasiirku ku saxiixan yahay ayaa lagu sheegay qabashada tartanka kubadda cagta ee degmooyinka galmudug warqadan oo ku taariikhaysan siddeed iyo labaatanka bisha koob iyo tobnaada ee nofembar laba kun iyo afar iyo labaatan ayaa lagu yiri ku socotaa maamulka degmada cadaado og xiriirka kubadda cagta ee galmudug og wasiir ku-xigeenka wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha galmudug og guddoonka iyo sidoo kale maamulka ciyaaraha degmooyinka galmudug ujeeddo markaasi qabashada horyaalka ciyaaraha ee degmooyinka galmudug sanadka laba kun iyo afar iyo labaatan waxaa la yidhi sidoo kale wasiirku markii uu arkay baahida loo qabo dardargelinta xoojinta iyo horumarinta ciyaaraha kubadda cagta ee galmudug markii uu arkay baahida loo qabo qabashada tartanka kubadda cagta degmooyinka galmudug kaas oo lagu soo xuli doono ciyaartoyda xulka kubadda cagta ee galmudug state markii uu xeeriyey la tashiga wasiir ku-xigeenka wasaaradda iyo xiriirka kubadda cagta ee galmudug waxa uu xeer wasiir uu ku soo saaray degmada lagu qabanayo tartanka kubadda cagta ee degmooyinka galmudug xilli ciyaareedka laba kun iyo afar iyo labaatan in ay noqon doonto degmada cadaado ee gobolka galgaduud xeerkani waxa uu dhaqan gelayaa ayaa warqadda lagu yidhi marka uu saxiixo wasiirwaa wasiirka waa uuna saxiixay wasiirku warqadan waxaa ku saxiixan mudane cabdiwahaab sheekh abuubakar nuur wasiirka wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha ee dowlad goboleedka galmudug sanadkan ayaana degmada cadaado waxa ay sanadkii labaad oo xiriira martigelin doontaa tartanka kubadda cagta ee degmooyinka dowlad goboleedka galmudug oo xiise iyo xamaasad gooni ah lahaa waxaa xusid mudan sanadka hore degmada caabudwaaq ee gobolka galgaduud in ay ku guuleysatay ayna qaaday koobkan u dhexeeya degmooyinka galmudug